dhibaatooyin kala duwan ayaa haysta bulshada ku dhaqan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda etoobiya dadka ku dhaqan xaafadda afaraad oo ku taalla magaalada jigjiga ayaa waxa ay sheegeen in wadda la'aani ay ka jirto xaafaddaas qaar ka mid a bulshada ku nool halkaasi oo warbaahinta la hadlay ayaa yidhi waddadani waa saaad u aragtaanba xaafadahanba waa meel maaragtay hadduu in yaroo shuuci da-do aan xaafaddaba laga soo bixi karin suuqii oo magaalada bartankeeda ku dhex taallaa haddana lagama shaqaysan karo lagama ganacsan karo sababaha keenayna waxaa weeyaanun dhiidhiga mayd hadduu ka dhaca xaafadda ma saari karno hadday umul ay timaado maxaan kuraa gabadh ay foolato si alliisaan u saaranaa ma jirto bajaaj nooma soo gelayso haddii ay saddex boqol xataa nagu keento markay soo gaadho maxaan ku dhahday cawiis ba waxay leedahay laxbo lacag haysiinba deg raashin baan wataa alaab baan wataa halkeen ku cayaa markaas haddana anigii lafahaygaan dhiiqadan dhex socon lahaa meel aan u baxayaa ma jirto dhiiqo ayaa goysay waddooyinka xaafadda taas oo sababtay in aysan gaadiidka iyo mootooyinka loo yaqaano bajaajta isticmaali waayaan waddooyinka waxaa intaa dheer ardayda wax ka dhigata madaarista oo iyagana dhibaato ku qaba arrintan waatan mid ka mid a waalidiinta ardadaas oo cabasho ka ah haddii aa layidhaahday wixii aanu soo rarana intay bannaanka naha noo daadisaan gamcaha ku soo gorana aniga iyo ciyaal oona dhaxda ka jabnaa lacagaan xad ahayna waa nalaga qaadi haddana meeshaan rabnay nama geynhayso ciyaalku maalintii uu roob dao qur-aan ma tegayso iskuul ma tegayso meel uma baxayso guryahaasaanu ku daboolana sida indhala'dii bulshada ku nool jigjiga ayaa in muddo ah dhibana u ah maamulka ku daaban xabashida etoobiya kaasoo ka qaada lacago badan oo canshuur lagu sheego oo aanan bulshada wax loogu qaban